wasiirka uu qaaftii arrimaha diinta galmudug oo ay weheliyaan qaybo ka mida culamo udiinka degmada cadaado iyo maamulka jimciyadda alfurqaan ayaa deegaanka kaxandho ka xarig jaray masjid cusub oo deegaankaasi yeelan doono masjidkan oo ay hirgelisay jimciyadda alfurqaan ayaa waxaa baahi badan u qabay dadka deegaanka wasiirka uu qaaftii arrimaha diinta galmudug xasan cabduqaadir xuseen guddoomiye ku-xigeenka jimciyadda alfurqaan sheekh cabdinuur xuseen xaanshi ayaa si wadajira uga waramaya xarigjarka masjidka iyagoo bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan xafladana waxay daaran tahay furitaanka masaajidkan ee degmada ee deegaanka kaxandho masjidkan in ay ku soo dadaasho jamciyadda alfurqaan inay ka dhisto degmada kaxandho jamciyadda alfurqaan laftirkeedii ayaa maanta xilka wareejinaysa xilka ayaa lagu wareejinayaa waxaa lagu wareejinayaa dadka deegaankan degan iyo inta ku xeeran maanta wixii ka dambeeya mas-uuliyadda masaajidka iyo camiridiisa iyo ka shaqayntiisa inkastoo culimmadii igu horreysana hore u sheegtay waxay ku wareegtay dadka deegaankan kaxandho iyo inta ku xeeran
marka inaan masaajidda weyneyno oo ilaalinno oo ku cibaadaysanno soo camirno qofku uusan meel kale ku tukan isagoo adinka maqlaaya jamaacad inuu soo camiro cilmi in lagu camiro wax lagu akhriyo qur-aanka ilaahay lagu barto qofku ha weynaado ama ha yaraado inuu wax ku akhristo masaajidka oo haddii wax lagu akhrinayo cilmiya la dhegaysto ayaa la rabaa waxyaabahaas oo dhan marka insha allahu tacaala jamaacadda masaajidkan loo dhisay oo loo goglay oo loo diyaariyey ayaa laga rabaa masjidkan oo laga hirgeliyo deegaanka kaxandho ee hoostaga degmada cadaada ayaa door muhiima ka qaadan doono horumarinta diinta islaamka